bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi u gaaray sakariya sheekh ibraahim oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka waddanka jabuuti kaas oona soo gaaray magaalada beledweyne isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ujeedka socdaalka taliyaha ciidanka dalkaasi jabuuti ayaan weli la shaacin balse waxa uu kulamo goonigooni ah haatan kula qaadanaya gudaha magaaladaasi saraakiisha ciidamada jabuuti ee amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka gobolka welina wax war ah kama soo bixin imaatinka ku aadan taliyaha ciidanka waddanka jabuuti gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan inkastoo dhowaan dalka jabuuti ciidamo ka socda oo dheeraada ay soo gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan kuwaasoona qayb ka noqonaya ciidamada howl ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya ee amisom oo dalkaasi jabuuti ka socda kuwaasoona ku sugan gudaha gobolkaasi hiiraan wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxa ay tilmaamayaan in maanta halkaasi ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada ka gadaal markii muddooyinkii lasoo dhaafay la sheegay qaybo ka mida magaalada in weeraro ay ku soo qaadayeen rag ka tirsan ururka al-shabaab axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay howlgalladani kaga gol leeyihiin sida lagu xaqiiji lahaa ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi asigoona tilmaamay in sidoo kale ay ka hortagayaan khataraha ururka al-shabaab inta badani kaga yimaada weerarada ay kusoo qaadaan gudaha magaalada waxa uu sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa la joogtaynayo si loo helo ammaan lagu diirsado waxa uuna tilmaamay in ciidamada maamulkaasi mar walba ay heegan ugu jiraan sidii ay howlgallo ugu samayn lahaayeen gudaha magaalada kismaayo dhanka kalena wararka naga soo gaaraya diisoor waxa ay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo lagu doonayo in lagu furo wadooyinka soo gala magaaladaasi kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ragaadiyeen ururka al-shabaab sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo magaciisa ka gaabsaday ayaa waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii lagu xaqiiji lahaa ammaanka loogana hortegi lahaa falalka amni darre ee ay ka wadaan kooxahaasi qaybo ka mida gudaha gobolka bakool iyo baay waxa uu sidoo kale sheegay in wadooyinka soo gala diisoor la xaqiiji doono ammaankooda
gudubgelin waay ma garad ayagoo meeshaanu horta dhinaca koofur baa dhinaca wadada geesaan ilaa raamcadda iyo dhulkaas bay joogaan marka mar weerar bay soo qaadaan haddii oo aan ka warralnin waa laga hortagayo marka hadda insha allah adiga ciidanka waa diyaar waay ciidanka dhaqdhaqaaq oo dhinaca nabadgelin waay marka insha allah kama gulaysan doonaan alqaacido mar badan baa soo weerartay magaaladan waa ujeedkoodu waa dhinaca amnigu waay dhinaca amnigu waay meel ammaan aan ahayna lama degnaan kara marka shacabka in ammaankiis la ilaaliy waay marka howlgalka intaasay ku sugan yihiin halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya sareeya guud sarreeye guute cabduqaadir sheekh cali diini ayaa waxa uu sheegay inuu ku dadaali doono dhisidda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka ka gadaal markii maalintii shalay ahaa si rasmi ah ula wareegay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya munaasabad si heer saraa loo soo agaasimay uu kula wareegaya xilka ayaa waxay maalintii shalay aheeday ka dhacday wasaaradda gaashaandhigga wasiirka cusub ee wasaaraddaasi cabduqaadir sheekh cali diini waxa uuna ballan qaaday inuu ilaali doono xuquuqda ciidanka xoogga dalka soomaaliya taa beddelkeedana looga baahan yahay in ayaguna ay ilaaliyaan xuquuqaadka lagu leeyahay waxa uu sidoo kale ka dalbaday shacabka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda difaaca dalka soomaaliya inay la shaqeeyaan ciidamada asigoona dhanka kale ciidamada ku dhiirageliyey inay sii wadaan u kaalmaynta shacabka soomaaliyeed haddii ay halehed dhanka ammaanka iyo sidoo kaleba dhanka macluusha ama abaaraha inaan meeshii ka sii wado ayaan muxuu ahaa ku dadaalayaa aniga haddii aan laydmo waa dhici kartaa waxyaaba badanoo haddeed qof walba awood buu leeyahay ama tabar buu leeyahay oo waxgarashuu leeyahay intii uu sameeyoo kale inaan samayn karin laakiin waa isku dayi doonaa annakoo laftiga innaga la kaashanayna dhammaan waxa waxgarada gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga waxaan leeyahay marka waa inaan u diyaargarownaa dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaanteed oo aanan aniga ama taliya xoogga keligiis lagu hadlayn laakiin si wada jira oo mutadawacnimo ah inaan ugu gurmano shacabkeenna soomaaliyeed inaan sharaftiisii soo celinno xornimadiisii soo celinno si loo si loo badbaadiyo ummadda soomaaliyeed intii suuragal ah intii suuragal ah oo duruuftu noo ogolaato inaan cadaalad ku dadaalno oo afkayaga wuxuu sheegayno afka waxaan ka sheegayno iyo qalbiga waxaan ka sheegayno inay isan kala muxuu ahaa kala duwanayn laakiin waxaan ka sheegno afkayaga ka sheegno qalbigayagana waxaa weeye ama niyadoodana niyadeeduna inay waafaqsan tahay ayaan rajaynayaa munaafiqnimona lama rabo waxaa weeye haddaadan adinka nafsadiina cadaalad isku samaynin annakana cadaalad ma samayn karo oo maxay tahay waxaad xuquuq u leedahay raadso laakiin waxaadan xuquuq u lahayna raadsan cadaaladdu halkaasay ka bilaabataa marka adigu cadaalad isku samayso baa cadaaladna sidoo kale lagugu samaynayaa waxaa weeye cadaalad darrana in layska dhaafo dhankayga waxaan ku dadaali doonaa haddii aan la idmo inta awoodayda ah inaan wixii cadaalad intaan ka gaari karno aan ka samayno ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kaloo mataqaanaa halkaanaan rabnaa inaan ka caddayno ciidanka hadduusan lahayn ama ay kaalmaynayn shacabku haddaynan kaalmaynayn ummadda soomaaliyeed haddaynan kaalmaynayn waxaa weeye ciidanku wuxuu qaban karo ma jirto waxaan u baahannahay shacabka soomaaliyeed in uuna kaalmeeyo gacanna siiyo wasaarad ahaan iyo ciidan ahaanba inay na kaalmeeyaan oo gacanna siiyaan ayaanu rajaynaynaa haddii aan layno annakana dhinaceenna waxaa laga rabaa shacabkaas aan kaalmada ka rabno inaan u samafalno sidii horeyba aan ugu samafali jirray aan ugu gurman jirray sidaan nabadgelyada hadda ugu dadaalayno kooda liita inaan soo muxuuha soo kicinno kooda ammaanka u baahan inaan ammaankiisa ilaalinno kooda u baahan mataqaanaa in cadowga laga difaaco inaan ka difaacno hadalkani ka soo yeeray wasiirka difaaca dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli qaar ka mida saraakiisha ciidamada iyo gebi ahaanba qaarkood ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ay ka cabanayeen muddooyinkii lasoo dhaafay arrimo la xiriira mushaar la-aan baahsan oo in muddo a haysatay inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamadu la sheegayay inay helayaan xuquuqaadkooda maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoosena waxa uu ka dhawaajiyey in garoon diyaaradeed laga hirgeli doono magaaladaasi ka gadaal markii muddooyinkii lasoo dhaafayba ay soconaysay qabanqaabo ku aadan sidii loo hirgeli lahaa garoon diyaaradeed oo ay yeelato xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baraawe inkastoo haatan si ku-meel gaara ay u degan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay bashiir maxamed oo ah guddoomiyaha degmada baraawe ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya haatan uu isku howlaya sidii uu u hirgeli lahaa dhismaha garoon diyaaradeed oo ay yeelato degmada baraawe waxaana maanta gaaray magaalada baraawe qaar ka mid ah wasiirada arrimaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya si ay u guurgalaan halka ku habboon ka hirgelinta garoonka diyaaradeed ay magaaladaasi yeelanayso maadaama magaalada lagu wada muddo laba sana kadib inay noqoto xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ismaaciil sheekh guddoomiyaha dib u heshiisiinta qaranka soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalbeereedyada ka soconaya ama ka socday muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya asigoo dhanka kalena bogaadiyay xalkii laga gaaray dagaalbeereedyadii ka jiray gobolka shabeellaha hoose iyo kii dhowaan ka dhacay degmada guraceel ee gobolka galgaduud gudoomiyaha dib u heshiisiinta guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga gudbo laga gudbo dhibaatooyinka ka jira qaybo ka mida weli dalka kuwaasuuna qayb ka yahay dagaalbeereedyo kusoo laalaabtay gaar ahaan waxa uu tilmaamay guddoomiyaha kii ka dhacay gobolka hiiraan oo aan weli laga gaarin xal muuqda sida uu ka dhawaajiyey nuuc u soconaya mar walbana sloogan leh waxaan is leeyahay uma dhinna walaalay waxaan leenahaa marka ilaahay subxaana wa tacaalaana aan uga muxuu ahaa tooba keenno dagaalladaas hana la joojiyo meelaha ay ka socdaanna in la joojiyo guud ahaan dalka haddii xilliyo tegay loo fiirsho meelaha qaar waa runta xasiloo yihiin ha yeeshee waxaan ka tilmaami karaa gobollada hadda galguduud iyo mudug iyo dhacdooyinka ugu dambeeya ka socdaan khaasa iyo hiiraan iyo shabeellada hoose jeclada hoose ilaa intii runtii gogashii nabadeed ee, ay fidiyeen ee, maamulka koonfur galbeed degmada afgooye annagoo uga mahad celinayna dadaalkaas ay galeen waa xoogaa rijaa ka muuqdanayso iyo diilo nabadeed hiiraan dagaal adag baa ka dhacay oo raximgoysa lagu barakiciyey dad iyo duunyo dad badanna ku dhintay ee, dagaalkaasoo magaalada beledweyne agaaraheeda iyo tuulooyinka fog ba ka dhacay welina runtii aan si dhaba looga heshiin waa dagaaladaas iyagana horena waa uga hadalnay uga hadalnay Ee, beelihii dagaalku dhex marana waa la kulanay qaarkood ee, si toosa kuwana fariin ayaan u gudbin waxaa hadda cusub runtii gobolka galguduud oo horena dagaal ay uga dhaceen haddase ay ku cusub tahay deegaanka ama de muxuu ahaa guraceel oo aan isleeyahay waa ku ugu cusbaay iyadana waxaanu leenahay walaal dagaalkaa joojiya kooxaha ku dirirayana guraceel dagaal uma baahneen nabad bay u baahan tahay guud ahaan soomaaliya oo dhammanoo dagaal uma baahna laakiin hadda kan ka socda waxaan leenahay hala joojiyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in soomaaliya ay ka jirto qalqal dhanka siyaasadda ah asigoo dhanka kala tilmaamay muddadii ay shaqaynaysay xukuumaddiisa in waxyaabo badan ay ka qabteen gudaha dalka haddii ay ahaa lahayd dhanka ammaanka iyo dhanka horumarada intaba ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo haatan ku sugan weli gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in wax badan ay u qabsoomeen asigoona tilmaamay soomaaliya in weli ay ka jirto qalqal dhanka siyaasadda ah
kollayba wuxuun eh, tilmaamihii shaqadayda iyo eh, c v-gayga iyo intii taqaanay waan isleeyahay eh, waxbay ka saamaysay in madaxweynuhu garto eh, in aan ra-iisul wasaare noqdo Eh, marka wixii anagu aan qaban karayna waa qabanay runtii wax badan baan qabanay Eh, wax walba lama qaban wixii aan rabnaylan ma aanan qaban duruufaha dhaqaale ama siyaasadeed ama amni oo jira awgeed laakiin runtii wax badan baa la qabtay gobollo badan baa xoroobay amniga xamar wax badan baa iska bedelay waad arkaysaa waa muuqataa anigu markaan imaanayay oo aan ra-iisul wasaaraha noqonayay ee, dhacdooyinka iyo shilalka amni oo dhaca waxay ku dhawaayeen maalin walba runtii ama wax la dilo ama qarax dhaca ee, baqdintuna intaan waa ka badnayd
magaalada washington ee dalka maraykankana waxaa ka soconaya weli shirka looga arrinsanaya arrimaha xagjirnimada kaasoo kal hore uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama waxaana shirkani maalintii shalay daaha ka rogay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi maraykanka joe biden iyadoona looga arrisanayo sidii wax looga qaba lahaa arrimaha argagixisada caalamka shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya ilaa iyo toddobaatan waddan waxaana looga arrisanayaa ka hortegista xagjirnimada diiniga ah ee ka jirta qaybo ka mid a caalamka iyadoona laisla soo qaaday sida ugu habboon ee looga hortegi karo arrimaha xagjirnimada diiniga inaysan kusii faafin guud ahaan caalamka warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa nagay intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh